قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون
dheh ahlu kitaabkow yuhuud iyo nasaaroy ma waxaad nugu eedaysaan waxaan ahayn inaan rumaynay allaah iyo waxa naloo soo dejiyey oo waxyi ah iyo wixii la soo dejiyey oo waxyi ah awal hore iyo inaad badankiin idinku tihiin caasiyaal